aan ku bilownay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta u gudbiyey golaha wakiilada toddobada xubnood ee guddiga doorashooyinka ee somalilan oo ay soo kala magacaabeen xisbiyada mucaaradka ah golaha guurtida iyo madaxweynaha sida uu dhigayo sharciga doorashooyinka ee somalilan madaxweynaha ayaa soo magacaabay saddex xubnood golaha guurtida ayaa isna soo magacaabay laba xubnood halka labada xisbi ee mucaaradka ay soo kala magacaabeen min xubin haddaba xisbiyada mucaaradka iyo xisbi xaakimka ayaa ka hadlay aragtiyadooda qadar maxamed cakule ayaana wareystay guddoomiyaha xisbiga wacid faysal cali waraabe guddoomiye ku-xigeenka xisbulxaakimka kulmiye maxamed kaahin axmed ahna wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan iyo guddoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xasan waxaana ku horeynaya waraysiga faysal cali waraabe horta waxaan ii sheegayaa ummadda reer somaaliya u sheegaya anigu febr weli ayaan xubintay iscasishay cabdifataax aan bedelkiisii sameeyey ilaa febr ilaa maanta u haystay waxaan halka ka cad inuu ninkaan mar hore qorshaystay inuu guddidaa bedelo commissionkaa hore hadda waxaan nimankan u magacaabina waxa weeye giddigood haddaad mid mid isku taagtid inanta moojaane afarta kale intuba waxay haayeen niman u shaqeeya xusbiga kulmiye oo magacaaben oo ahaa qaarkood maareeyayaal ahaayeen kii wadada ku jira kii kuwaalata controlka ku jira marka muuse biixi waxaanu oleeyaa sharci baan ilaaliyayaa sharciga maanta somalilan ninka ku tumanayaana waxa weeye waa muuse biixi annagu waxaan u aragnaa inuu madaxweynuhu doonayo inuu samaysto commission uu leeyahay inuu samaysto guddi guddi guddi diiwaangelinu isagu leeyahay inuu haysto magaranaysaay garyaqaankii guud inuu haysto maxkamadda sare guddoomiyihii maxkamadda sare yacni dal uu leeyahay ayuu samaysanay taas waxaan u sheeganaa reer reer somalilan arrimahaas haddaan la iska hortaagin ma ogolaanayno ma ogolaanayno dal uuna iska leeyahay lama ogolaanayo markaad eegtideen golaha wakiilada xisbiyada mucaaridka aqlabiyada golaha ansixinta iyo diidmadana xaq dastuuriyu leey marka aqlabiyadiina maadaama xisbiyada mucaaridka golaha ku yihiin maxaa ku jaban haddii golahaba ay marayaan oo xubnihii golaha uu shaandhaynayo golahuba waxa weeye golahu waa jiraa waa dhoolal cusub gola cusub lakiin waxaan kuu sheegaya muuse biixi ummadda si u kala qayqaybiyey qabiil u kala saaray baarlamaankiina uu qaybiyey golahaad leedahay ma kala saaraya ba toddobada qof ee uu berigii otin soo geeyey ee magaranaysaa ee ahaa diiwaangelinta ugu magac qaaday bal mid mid u eeg oo tale social media leh waxa weeye ilaa afar ayaa ah golaha dhexe ee magaranaysaay kulmiye markaa golaha wuu qaybiyey golo maanta asxaab ku abtirsaa ma jiro waa gola individual uu qaybiyey iyo reerreer u qaybiyey markaa golo lagu xisaabtami karo oo maanta inoo dhisani ma jiro ma jiro baarlamaan xildhibaano inoo dhisan oo damiir leh oo ku dhaartay waxay ku dhaarteen fulinaya oo asxaabti ka soo baxeen ku soconaya oo barty line ku soconaya ma jiro waa hagaag aad iyo aad baad mahadsantay kaasi waxa u ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka u cidin jineer faysal cali waraabe dhinaca kale waxaan isagana la xidhiidhay oo aan uga mahadnaqaya wakhtigiisa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya kulmiye maxamed kaahin axmed ahna wasiirka arrimaha gudaha somalilan ugu horeyn wasiir xubnaha uu madaxweynuhu gudbiyey guddiga doorashooyinka cusube golaha wakiilada u gudbiyey siaad xusbi ahaan u aragtaan idinku annagu xusbi ahaan waxaan u aragnaa inay marxaladaadii aad u wanaagsan tahay in xilligeedii la gudbiyey in ay taasi ka turjumayso doorashadii oo saddexdu xisbiba xubnahoodii soo gudbiyeen doorashadiina markaan ay degdegi doonto oo wakhtiga inoo hadhay ay nagu filaan doonto arrin aad iyo aad u wanaagsan oo lagu soo dadaalay xusbiyada mucaaradka ay ku soo dadaaleen gudoomiyaha guurtiguna uu labadiisa xubnood ku soo dadaalay madaxweynuhuna uu labadiisa xubnood ku soo dadaalay waa soo dhaweysaan markaa idinku annaku aad iyo aad baan u soo dhaweynayna gudoomiye xisbiga mucaaridka ucid waa faysal calwaraabe waxauu tilmaamay in xubnahan qaarkood ay yihiin xubno aan dhex ahayn khaasatan kuwa madaxweynuhu gudbiyey oo xisbiga kulmiye ay ka tirsayeen oo xubno firfircoon weliba ahaayeen taas ad aragtaan anata waxaanu aragnaa eedaynaan rasmi ahayn waxaanu aragnaa maxaanku idhaahday eedayntii caadiga ahayd ee dhaqanka ahayd ee guddoomiyaha xusbiga ucid uu mar walba ku samayn jiray ama xusbiga kulmiye ama madaxweynaha waxaan anigu maxaanku idhaahday arinta xubnahaas uu madaxweynuhu gudbiyey horta mar qura mid qurihii kuma jiro xubin ka tirsan waxaan kuba weydiiyo een, adigoo raallinaa gudoomiye een, isla markaa wasiir xubinta een, matalan een, muuse oo kale oo gudoomiyaha ama hay-adda quality controlka madax ka ah een, golaha dhexe xisbiga kulmiya miyana ku jirin dabal marka ugu horeysa xubin uu soo gudbiyey gudoomiyaha xusbiga em, xusbiga wadani waa xubin annaga wasaaradda gacantay daakhiliga nagala shaqaynaysay barnaamijyadan maxaan ku dhahday j b l g oo dadka tababarada nala fuliya ee aanu u qaadano ka mid ka ahaa haddaan iminka markaa idhaahdo xusbiga maxaan ku dhahday gudoomiyaha xusbiga wadani xubin dowladda u shaqaysu soo jeediyey waa iska xaasid madowa xaasidnimo marna waxyaalaha aan dhaqanka ku wanaagsanayn marka xubintaasi wuu nala shaqayn jiray kuma sifaynayo hadda iminka inuu ka tirsana xusbiga wadani kumana sifaynayo bacdamaa uu barnaamijkan nagala shaqaynayay nin kulmiyaa oo dowladda kula shaqaynayay doctor muuse xil buu qaranka u hayay dadka xilalka qaranka hayaana maxaan ku idhaahdaye dee wa- dam- em, waajibaad iyo xuquuq dastuuriya bay u leeyihin inay qaranka xil ka qabtaan laakiin muuse mana aha weligiina ma noqon guddiga em, golaha dhexe xusbiga kulmiyana ma soo gelin weligii iyo allihii marka guddiga guddiga fulintana ma noqonin golaha wakiiladu ee madaxweynuhu u gudbiya waajib dastuuriya ku leeyihiin een, xubno kastoo loo gudbiyo inay shaandheeyaan idinku xusmaan ma ku kalsoon tihiin golaha wakiilada oo weliba iminka aqlabiyaddu mucaarid yihiin mal horta marka ugu horeysa qolada labada xusbi ee mucaaridkii oo hadda xalatana sheegay inaanay la hadlaynin een, dowladda marka annaku baarlamaanka karaamadiisaanu siinaynaa kalsoonidiisaanu siinaynaa waa baarlamaan qaran qarankaa soo doortay labada xusbi mucaarid buu u badan yahay marka labadooda laysku daro annaka way naga badan yihiin Een, uu komishonkii ama golihii maamulayay ururada way soo aqbaleen baarlamaanku wuu soo aqbalay waxaan leenahay baarlamaanka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kalsoonidayadaanu ku qabnaa arrimaha qaran marka la joogo waxaan leenahay si xusbiyad yaanay u shaqaynin si qarannimaha u shaqeeya Een, aad iyo aad baad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa een, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xusbiga talada haya kulmiye maxamed kaahin axmed ahna wasiirka arrimaha gudaha somalilan Een, laakiin doorkii xisbigaanu iminka u wareysanaynay dhinaca kale een, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee kale ee wadani xirsi cali xaaji xasan een, ayaan isagana weydiiyey dareenka sida ay u arkaan xubnahan madaxweynuhu gudbiyey Een, waad ku mahadsantahay khadar een, waxaa su-aasha koowaad ee ah ee sidee u aragtaan ee, guddiga dee sidaa aad adigu u maqashay baan u maqalay inay xubno ee, ku jira golaha dhexe ee kulmiye ay ka mid yihiin marka markay si official u caddaato ayaanu jawaab rasmi ka bixin doonaa golaha wakiilada ee loo gudbiyey xusbiyada mucaaridkaaba aqlabiyada marka een, guddoomiye kalsoonintee laga baad ku qabtaan in golahaasi kala shaandheeyo xubnahanoo tan kale ee baarlamaanka aad weydiisay ee, dee baarlamaankii u taallaa waa shaqo baarlamaanku leeyahay Een, waxaan kuu sheegayaa uun sharcigu wuxuu dhigayaa xeerku inaan qof ee, active ka ah xisbi ama yacni ee, xu- xubin shaqaale dowladeed midna aanu xeerku ogolayn marka ee, arrinta noocaasana waynu eegi doonaa waynu baadhaynaa Een, waana jawaab cadda oon ka bixinaynaa shaqadana dee baarlamaanka ala hotaa baarlamaanku muxuu yeeli doonaa waa shaqa iyagu ay leeyihiin laakiinse annaga waxaa nala gudboonuun wixii aanu xog helo inaanu sheegno oo u gudbino hadday tahay baarlamaan iyo hadday tahay bulshada aan la wadaagno oo wixii aanu diidanay aanu dareen ka qabno aanu muujino